arrinta sanadkan ku cusub xuska siddeed iyo tobanka mey oo sannado badan sidan oo kale u soo dhacaysay ayaa ah iyada oo markii ugu horraysay muddo saddex iyo labaatan sano ah si rasmi ah loogu casumay inay goobjoog ka ahaadaan oday dhaqameed ka soo jeeda soomaaliya kuwaas oo meel dhinaca bidix ka xigta madaxweynaha ku daawanayay habka xafladani u socotay qaar ka mida oday dhaqameedkan ayay ii suuro gashay inay la hadlaan idaacadda v o a bal horta magacaaga magacayga waa suldaan cabdicasiis cumar daad suldaan bayle bal dareenkaaga sad u aragtaa say wax socdaan maanta xafladdan aanu aragnay iyo labadii seetamaanu aan joognay waxaan nugu waxaan soo aragnay wax ay mudan tahay astaahisho somalilan hees gabar baa heesaysay oo heeskan ka dhegaysta wuxuu ahaa maxaa loo diidan yahay dawladda somalilan maxaa loo dadkooda duu tashaday maxaa loo daba socda gabadhaas saa u hadashay waxaan maanta amaanmarin jawaabteeda u siinaynaa gabaday annagoo ah soomaali annagoo ah dhaqankii soomaaliyeed waxaan maanta soo dhowaynaynaa xorriyadda somalilan waxaan aqoonsanaynaa si buuxda u aqoonsanaynaa xorriyadda somalilan waxaan idinka codsanaynaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad dawlad soomaaliyeed oo maanta taagan oo lagu naaloodo somalilan ba ah mar haddaa soomalidu waa noqoteen hal shay oo idinka dhimanaa oo ah aqoonsigana maantaan idinku wareejinaynaa waxaan doonaynaa in caalamku oggolaado in caalamku soo dhoweeyo aqoonsi buuxaan siinay inay dawlad tahay
suldaan markaad egtisin kuda siyaasiyiin matiinoo madax dhaqameed baa tihiin markaad leeda aqoonsi baan bixinay dawladay ugu xidhan tahay taas qudheeda miyaan iskaga muuqan uun dareenkiinana cabirataan dareenka iyaga cabiri maynee dalka soomaaliya annaga wakiilka waxaan annaga wax saxiixin karaana ma jiraan aad magacaaga magacayga waxaa layidhaha axmed maxamed barre waxaan ka mid ahay odayaasha ka yimid muqdisho oo u yimid xafladaan iyo somalilan inay arkaan bal saaka halkan xaflad sideed toban kumey baa ka dhacay balse wax u dhaceen wixii aad aragtay dareenkaaga idinkoo wakti ku jooga qayb kam idinka mid inay xamar ku noqotay laakiin wafti ballaarhan oo kalena ay joogaan bal dareenkaaga horta waxaan soo xasuustay afar iyo labaatan sano ka hor wax iigu dambeeyey aan arki jirnay waxaan arkay dad iyo dawlad oo tashaday oo wanaagooda samaystay dee dadkan waa istaahilaba in la ictiraafaa istaahilaan suldaan yuusuf maxamed xiirey adna madax dhaqameedka somalilan baad ka mid tahay dareenkaygu aad iyo aad buu wanaagsan yahay waxaan leeyahay shacbiga somalilan guul baan ku soo gebagabaynayaa kelmadda waxaan leeyahay mafhuudda inooga timi soomaaliya ee madax dhaqameedkii waxay arkeen ummaddan iyo qarankan inuu wax qabsaday waxaanay ku dhawaaqeen inay ummaddan la ictiraafo